waa hagaag waa hagaag codkii macaana heestii salaad darbi intaanu haddaan uga beerno haatanna aan u wareegno dhinacii barnaamijyada barnaamijkan idinku soo maqanna waa barnaamij uu inoo soo qabtay faysal ciise saleebaan oo ku saabsan gabdhaha soomaaliyeed ee high school ka dhigta magaalada boston iyo waxbarashada iyo iskuullada ay jecel yihiin inay aadaan hadday noqoto kuwa magaalada gudihiisa iyo kuwa magaalada kadhaadheer gabdhaha doodan ka qaadanaya waa farxiyo faarax iyo nimco yuusuf haddaba waxaad naga dhoortaanba dhegeysa wacan waa doodii
oo aad jaamacad geshid oo nolosha halkaas aad ka miistid oo hadhow aad shaqo professional heshid marka marka aad qalin jabisid ha iskuolka aad dhamaysid waxaad jeceshahay college ka fog boston oo kale hadaad degan tahay tusaale ahaan ama magaala kasta adduunka ka degan tahay maraykan aad ka joogtid waxaad jeceshahay jaamacad ku taalla magaaladaada inaad geshid se jaamacad ka fog oo boarding oo lagu xaroonayo oo kale oo waalidkii iyo reerkii ka fog
waxa waxay ku xiran tahay markaad high school dhamaysid sida school college collegeyaal badana aad la garaysanaysaa nasiibkaaga hadii mid magaalada ka baxsan uu kusoo baxo you don't have joyce waa ina aadi waaye inkasta oo waaridkii markaasna hadhowna ilmihii ay xoogaa dhexdooda soo dhexgelgalayaa khalaqalad ay u fahmayaan haddii ilmuhu xaafada ka dhex baxo ama magaalada iskuol ka fog u aado wax inay ku dhacayaan taasna maahana qofka siduu iska dhigun buu yeelayaa anigana goobkayga sidaas insha allah ya waxaa rabaa inaan collejiga isoo baxa aadaya insha allah
waalidiintu badanaaba waxay ka qayliyaan ardaydu marka ay aadaan college ka fog magaalada ay degan yihiin oo waxay u arkaan halkaas inay caruurta ama ardayda dhibaato kaga imaan karto marka arrintaas see xal loogu heli karaa waxaa looga heli karaa ilmihii waxay miidgaraynayaan ilmo kalo ajanabiya friends la noqonayaan noqonayaan saaxiibayaalay noqonayaan waxa waye every single day and every day way is arkayaan ayagii taas way familiga ay dhahayaan ilmihii wuxuu noqonaya dadku ka dhex baxaya ama dad ajanabi iska dhex galayaan marka waxa oo keliya loo xalin karaa waxa waaye ilaa ilmihii iyo waalidkiisa markasta ay xariir u dhex yeesho isagiina markasta uu ka fekero sidaysan hadha isku khilaafin labadooda so waalidka inay waxaa inay fahmaan waayo ciyaalkooda waxay yihiin
saabrin adigu maxaad jeceshahay marka aad ka tagtid high schoolka aad dhamaysid waxaad jeceshahay inaad gelisid jaamacad u dhow magaalada aad degan tahay mise mid fog oo meel kale la aadayo oo boardin oo la seexanayo oo marmar uun laga yimaado marka iskuolku xiran yahay anigu waxaan jeclay mid guriga u dhow because waxaan u jeclay mataqaana hadda hooyada oo imaan kara hooyada caawin kara dhex u baahan walaalaha uga yaro iskuolka dhigta middle school iyo high school aan caawin kara waxaan saamara camal baa tusi karaa directionka to go college aan tusi karaa so marka waxaan jeclay inaa hooyada iskuol u dhow camal inaa dhigto
waxaa jira dood ay ku doodaan ardayda badanaaba dhigata colleegyada ka fog magaalooyinka ay degan yihiin oo waalidku ay joogaan taasoo ah in ay firaaqo badan heli karaan haddii ay college ka fog magaalada ay tagaan oo duruustii aysan ka mashquulinayn waayo guriga waxaa laga yaabaa bay leeyihiin in maaragtay hawshii guriga lagu diro ama waalidkii mar walba aad iska ag joogtaan oo reerkii aad ku mashquulshid marka waxaad wakti badan helaysaa oo duruusta aad ku akrisid marka aad joogtid meel arday keliya ay joogto dooda noocaas oo kale maxaad kaga jawaabisaa horta doodaas way fiicanta inaa ardada galaaska isa dhigataa inaa la joogtid oo aad fiirsatid si ay u dhaqmayaan camal haddaa isfiirisid labadooda ma is ma isla dhaqmi karaa ma ma isku mid ma noqon karaan bas waxaan ka wadaano hadhow lag waxaa rabtaa inaa qur-aanka baratid waxaa rabtaa inaa iskuolka isku wadid waxaa rabtaa inaa diintaada isku wadatid waxaa rabtaa inaa culturekaaga dhan isku wadatid haddaa cadaan iyo waxaa diintaada hena kugu sugan haddaa isku dirta hadhow kuwaa raacaysa hadda wax kale ma arkaysid waxaan dhahi hogaamiya hogaamiyaha kalaa kusii raaca so marka walaale aniga waxaan dhihi lahaa marka sidaas way fiican tahay inaa xoogaa waxbarashaada inaad basata wana fiicanta inaad diintaada waxbarasata iyo ina hooyada iyo aabaha iyo walaalyaha nu shaqaysan hay farxiya farta taagiso fikrad inoo haysta hay farxiya
isheeg waxa alaashan su-aasha ay dhahaysa gabadha oo dhahaysa diinta in la barto way fiican tahay horta haddaan muslimiin nahay waxa fiican xagga diinta inaan olwas ku xirano haddaan xagga diinta ku xirano war eebar ama aan college ku jirno ama aan highschool ku jirno ama aan guri lahaano wax kasta ilaahay waa kuu fududeyna easy kaaga dhigaya the important things oo hadda ilmaha teenagerka ah suuqa ku daraysa waxa waaye xagga diinta ayay ka carareen odasway isruweelada iyo maaragta cadaanka iyo isha weliya gabarba gabdhaha khamaarada utuurayaan u malaynayaan inay wax fiican tahay waxaasna wax fiican ma aha
naciimo marka ay timaado in college fog la aado ama jaamacad ka baxsan magaalada aad degan tahay dad badan ayaa waxa ay qabaan oo isku raacsan yihiin in gabadha ardayada ama wiilka ardayga afartaa sano ee jaamacadda ku jiro ee uu cadaanka iyo madaxa kale ku dhex jiro ee diintiisii iyo dhaqankiisii uu ka maqan yahay een, inay dhibaato u keeni karto ama ay xoogaa ka khafiifi karaan dhaqankii iyo diintii iyo soomaalinimadii dooda noocaas maxaad ka leedahay maya waxa waaye n sida hore udhahabo qof kasta siduu iska dhiga unbuu yeelayaa n taas ma koros garaynayso inaad iskuol ka fog intaad aadi ma noqonayso inaad dad ajnabi intaad la kulanto inaad aad dhehayso diintayda waa iga lumanaysa iga dhumaysa maxaa yeelay weekendliya haysataa familiga way maanka dhaaman meel kasta masaajid iyo n waxaa ku yaala dugsi diin haddaa rabta inaad barato websitekaa geli kardhaa meel kasta ka geli kartaa every n ya meel kasta diinta islaamka way ka furan tahay dawladda sa- arrintaas aniga ma ku raaca labada gabdhood ay dhahayaan in qofka waxaa keenaya diintiisa uu ka tegaya uu halaabaya that's not mean inaan dad cadaan ama dad m- gaalo kale haddaad la kulanti maahan n
farxiyo haye maxaad ka leedahay tan aduu gabadha arrinta ay dhahayso waxaan ka dhahayaa ii sheeg haddii aad dhex gashid dad aan ka jecda ma ahan diintaada inaad ka tegid haddaad gaaro dhex gashid but suppose haddaad la seexatid oo meesha iskuolka kula jirtid haddaad la socotid haddii all the time aad closeta ku tahay i believe inaad ii sheeg xoogaa xaggii diinta ka dukaysid aad sidii maaragta ii sheeg aadan hore u ahay anigoo kambyuurada way ka jiraan meel kasta way ka jiraan laakiinse haddii dad tukanaya oo maaragta islaan ah aad mar kasta la joogtid waad waa ficlaanaysaa maasha allah oo dadkaas close diinta xoogaa waa xasuusanaysa haddii markasta school iyo future laga hadlayo diinta ma xasuusanaysa Een, qaar badan oo kamid ah jaamacadaha waddanka maraykanku waxay leeyihiin ururo muslimiintu ay leeyihiin oo ardayda muslimiinta ah ay isugu wada yimaadaan waxaa jira masaajida ka furan waxaa jira siyaabo een, diinta islaamka loo xoojiyo oo ardaydu ay u sameeyaan marka taasi lafteedu waa wax kamid ah waxyaabaha xoojin kara diinta Een, taasay u aragtaa haddii aad ku birtid adoo college ka fog gurigaaga dhiganaya ururada noocaas oo kale oo diintaada iyo dhaqankaaga aad haysan kartid ama ardayda soomaalidu ay samaystaan een, ururo ay isku kaashan karaan oo kale Een, sabrin horta ani samarkii dhan horta waxaan ku jiray school oo na dhaho bu baa ku jiri jiray boston university ya boston university baa ku jiri jiray horta galaasyaal waxaan husina intaanoo galaasya intaan homagaan husina intaan shaqaan husina qof aan aj- ajnabi aan nagula seexinay gabadha markaa rabta inaad silaa tukatid dadku way kugu qosqosnaya horta horta dhibkaas soo saarka waa nagu soo qosqosaya waa nagu fiirinaya een, suxni dadku kuu fiirinaya marka macalimada marka aad adhaaday galaaskan aadaya waxay leedahay projectaa ku dhaafaya markaa saa tukanaysaa twenty minute camal mogta intaa weysiisanaysa intaa ah, weji dhaqisa intaa khamaarka iska furaysay waxba twenty minute ku qaasa intaa kor aadaysa intaa saa dhigay so marka ani galaaskii wax project ay dhaafka ji- dhaafi jirta wax kastoo galaas ka socdo marka dambe waa isku keena waa marka isku keena waa waa yaaba meesha waa la yaaba si marka dambe ilaa amika runtaa fiican salaadii dhan ba waxbaa iga tagtay de
Een, um, dhibaata kaaga iman jirtay xagga een, ardayda ama macalimiinta ha xoo- xooga iga imaan jirta because cashirka waa inaan sameeyaa waa inaan salaada sameeyaa marka markaan fiiriyo labadooda ilaahay amarkiisa markaan oga fiiriyo ko salaadeeda ilaahay ilaahay wuxuu- ilaahay wuxuu ku dhahay dunyadana u shaqaysa aakhirana u shaqaysa labada waa inaa u shaqaysa haddaa daarta inaa success u noqotay labadaba so markaani salaadeeda xoog gelida salaadeeda markaa xoog gelida galaaska waxa ka socda ma garanayn de maanta ma galaaska efaisiye
Een, adigoo tukanaya oo salaada tukanaya haddana een, duruustaada ma akhrisan karin maxaa say isugu hormanayaan sidaas ka hormaan ku sheegaa because galaaska hadhow noo macalimadan college waa taqaana wuxuu yeeno warqadaan ugu sina warqadaan ugu saaka dhina waxaan leeyahay ba ba ba ba ba ba do that do do that marka macalimiintiisa waxay leedahay because I had a time and I have a time for you get out had saasaan ugu leeyahay salaada ma qaban karo salaada ma qaban runtaa fiican because maanta cashara ka welwelaya waxaan fiirfiirinaya in aakhirana wax ka socda ma garanayo May, waqtiyada salaada miyaad tukan karin waqtiyada iska aadan ku jirin classka salaada waqtiyada kulligood isma wada aadina salaadaha iyo kalaasyada kulligood markaas say arrintaas u dhib badan tahay way dhib badan tahay de waxay ku dhib badan tahay macalimada haddaa dhay macali isha ma aadi karaa isha weysaysa masa weysaysa karaa shubila
okay een, farxiyo arrintaas adigu maxaad ka leedahay
you know arrinta ay gabadha dhahayso dhahayso salaada iskuolka ma samayn kari waxa waaye cause waxay ku dhex jirtaa alaaba gaalo badan ay ku dhex jirtaa iyo maxay ii sheeg macalimiintooda macalinka markaad tidaahdid inay tukadaan rabaa hadda sa- taamkii salaada waaye markaa yeelaysa macalimiina aqoonin religion wax la dhaho iyo salaad waxa la dhaho marka waxay kuleeyihin markuu iskuolku dhamaado tuko because waxa waaye salaadii ina salaadana waxa waaye ilahay wuxuu ku dhahay timekeeda ku tuko salaada taa timekeeda ku tukana de waxaad tukanaysid maxaa waaye ma casar iyo duhurna ma isku dari kartid casar duhur ilahay ma ma- waxaad ku jirtaa maxay to maxaa dhihi jiray whatever ma waxaan ku jirtaa dagaal jihaad jihaad maa ku jirtaa jihaad markaa ku jirtaa salaada ama safar ama safar ya labadaas waa isku tukan kartaa marka waxaan leeyahay arrinkaas arrin qabdan waaye
Een, naciimo haddaan su-aashan ku weydiiyo Een, waxaa jiray baryahan jaamacad ku taalla magaalada boston oo la yidhaahdo een, college of pharmacy and health science oo ku yaalla magaalada boston ayaa dhowaan soo rogay gabdhuhu inaysan wejiga dedan karin Een, ugu yaraan laba gabdhood baa dhiganaya oo arrintaas ay saamaysay wayna ogolaadeen in wejiga ay iska dhigaan arrintaas waxaa laga cabsi qabaa inay kollejyada kale ee jaamacadaha kale ay usii gudubto Een, dooda noocaas oo kale maxaad ka leedahay naciimo
waxaa ka dhihi lahaa anaga haddaan muslimiin hanay waa inaan arrinkaas ah ka tala ka tashanaa oo muslimiinta een, ururkooda laga wada hadlaa maxaa yeelay anageenaan een, iyo diinta nadi fara u gelaysaa marka dambena ay gaaraysaa heer een, gabdhihii muslimka ay qamaarka xiran kareen diinta muslimka ay daciif sii noqoto muslimka ay weeg noqdaan kala halaabaan marka insha allah hadeeda taas muslimiinta gabdhaha special oo inaa isku tagnaa kana hadalaa aan diintanadana aysan ahayn dan cusub hadda la suubinahaya weliga soo jiri jirtay iskuol oo anag saas lagu dhahayana waxaa dhihi lahaa gabdhaha muslimka ha isaga taxeen iskuulladu way badan yihiin
Een, arrintan een, ina madaxda la degto oo gabdhuhu ay is asturaan sideeba idiin saamaysaa marka aad iskuulka joogtaan isla marka ay iskuulka dhiganaysaan oo kale dhibaatooyin ma kala kulantaan ها dhibaato ka kulna dhibaato badan dadku way ku fiirfiirinayaan qamaarka way fiirinayaan way ku qosqoslaya ardadoo dhan marka galaaska saa gasho waxay leeyihin kuwa badan waa arkana oo gabdho inta xijaabka xirta oo in isha gabdha xijaaba way fiiriya waxay dhahaan way uraysaa in isha wax ma marsada marka dhib badan wuu naga soo gaaray walaha soo markaana de ilaahay xaggiisa u dhaafnaa marka waa waan waan waan ka tagnaa de
Een, waxaa jira een, sharciyo waddanka maraykanka jira oo aad dacwoyin kartid oo aad maxkamad aad soo taagi karto qofka hadduu diin ahaan wax kaaga sheego inta badanna waxay u badan tahay inaad ku guulaysatid haddii aad kayskaaga soo cadaysid oo aad cadaysid in maaragtay aad arrintaas lagaaga khaldan yahay caddayn kartid Een, waxa idinkala taliya sharciyan arrimaha noocaas oo kale sharci ahaan idinkala taliya Een, marna ma la kulantay hadday tahay communitiga soomaalida hadday tahay ururada haweenka hadday tahay dad kale sharciyaqaanada haddii ay tahay dad kale oo wanaagsan oo arrintaa gacan ka geysta marna ma jiraan Een, farxiya
isheeg horta maasha allah anaga iskuulka aan dhigano oo high schoolka ah ma qabo maxay problemkaas in maaragtay ilmaha muslimka iskuulladu way badan yihiin ilmaha muslimka in hoos loogu dhigo oo maaragtay la caayo oo maaragtay religionka ama diinta wax laga sheego because of that waxa waaye muslimka jooga way is yaqaanaan wayna la hadleen principalki waa loo sheegeen macnaha diinta waxay tahay meesha joogta isheeg maada mideeda kalena waxaa jooga macalin muslim ah oo haddii ay question u baahan yihiin ka dhaadhicinaya muxuu yahay diinta muslimka macnaheeda marka some school oo gabdhaha saa lagu sameeyo way jiraan laakiin maasha allah anaga taas waa ka waa ka roona
haysaa brin fikradda haysaa adigu yah
maxaad ka leedahay arrintaas adigu waa markaa taagtay oo waxaan ka leeyahay arrintaas in isha horta way fiican tahay in meel eh, soomaali badan joogta inay ku dhex jirtay marka soomaalida wala ku sheegay hadda gabdho badan waa aqaana hadda siyaar washington aan kasoo guuray so marka in in isha gabdho badan waa arkay in in isha oo raacaya in gaalada xaggooda suwaalka xirana because ma arkayaan qof kale ma arkayaan hadda iskuulka dhigana qof kale qof kale ku dayanaya wuxuu leeyahay maasha allah gabadhan khamaarkeeda qabtaaya ashuwey ma khamaar too hadhow nade qof kasta u arka gabadha soomaaliya des waa saaxiibadedba saaxiibadeed kale ku dayataana soomaali so marka qof kastaba walaashi gabar kasta boonta qaada gabadha kale inay qaaday rabtaa so marka ani waxaan dhihi lahaa wax u sheegno adhaana waxaa mafiican addiinteenana si fiican usii faafino
waryaadhay wacdi baan akhriyaayaye waxbarashadu wax weyn weeye Waryaa-
waa hagaag waa hagaag doodaasi oo halkeeda inooga sii